Barnaamijka Buuraha ee magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay tartanka Qur'aanka Kariimka, isla markaana loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiyada Qur'aanka Kariimka kuwaas oo ku yaala Kaamka Buuraha. Waxaa ka soo qayb galay munaasabadda tartanka Guddoomiyaha Kaamka Buuraha, waalidiin, macallimiin iyo qaybaha kale ee bulshada. Sheekh Ibrahin oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa ka warbixiyey muhiimadda iyo ujeedka loo qabtay tartanka.
waad aragtaan xooggaynana iyo maskaxada ilaahayna siiyey dee wax kale maskaxadaas waxaa la rabaa kutaabka in la gelsho oo wax kale la gelinin wax kale la gelinin kutaabka gacanta midigta lagu qabsado intaad adduunka joogto oo ciidda dusheeda aad joogto inaad ka faa'iidaysato qur-aankaas haddii kutaabkii guriga yaallo oo aad ka faa'iidaysan weydo oo adigu dhagaxa iska jabsato amba caruur baan dhalay oo arrintaas baa dayacay waxba ma baran karo aad tidhaahdo maalintii godka aakhiro lis dhigo xoji waay qur-aanku waa ku qabsanaya qur-aankaas wax kaa furfurayana ma lah ardayda iyo macallinka haddii laga warhaynin dhib baa imaanaya macallinka iyo ardayda haddii laisku daayo oo keli ah dhib baa imaanaya marka walaalayaal in la dadaalo runtii Qaar ka mid ah marti-sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay halkaa ka sii wadaan waxbarashada Qur'aanka Kariimka.
waa wax aad iyo aada loogu dhiirado tartamada noocaan ah ee, waxaa aad iyo aada xusid mudan hooyooyin iyo waxaa tartamayey iyo ciyaalkii ay iyagu dhaleen marka waxaa farxad iyaba inaan arko ee, hooyooyin tartan kula jira ee, ciyaalkii ay iyaga dhaleen oo wax lagu dhiirada weeye waxbarashada runtii ee, wax yaraan iyo weynaan kale lama aha ee, qof walba waa u furan tahay siiba dee haddeer waxa lagu tartamaya maanta waa qowlkii alla weye midda runtii ugu badan in culayska la saaro aad iyo aad baan macallimiintiisa u agaasimay oo ka soo shaqeeyey juhdigii iyo dadaalka badan geliyey ugu mahad celinayaa wax walba waxaa dhammeeyey culimo udiinkii iyo maxaasahay dhallinyaradii meesha soo gashay waxaan leeyahay anigu haddeer mahadcelin unbaan wadaa mahadcelin Tartamada noocan oo kale ah ayaa waxa ay qayb ka qaataan horumarinta iyo tayeynta barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumta Islaamka.